cumuumka ay leedahayna cumuumkii hore lamid maaha cumuumkani biqaatilu lmushrikiina ama mushrik dhammaantiibuu lafdigani si keliya iyo mar keliya ku wada dhacaya dafa keliya ku wada dhacaya laakiin iyada cumuumkan kaba yimaada inay fardi aan mucayan ahayn bayna tusisa waa cumuum ay bedeli yidhaahaan ujeedadu mid keliya haddii loo hogaansamaa amarkii waa la fuliyey laakiin kaasi haddaanu dhicin kanaa bedelka ah kaasi haddaanu dhicin aanu noqona kan kalea bedelka ah kaasna kan kalea bedelkaba marka lafdigu mar keliya dhammaan wixii lafdigani u suubanayay ma wada shamlinaye calaa sabiili lbedel ayuu u shamlinaya bal maalan haddii la yidhaaho uqtul mushrikan mushrik kastoo uu dilo dee waxa weeyaan wuxuu oo dee lafdigani keenayo wuxuu noqonayaa ruux amarkii u hogaansamay laakiin taasi ma aha sa cumuumkii hore ma aha ee waa bedeliyeyni mid keliya haddii xatee la fuliyo amarkii waa loo hogaansamo amarkii ruuxi mumtathil buu noqdaye haddii aanu ruuxa noqon ayuu mid kala noqon haddii aanu kaa noqon buu mid kala noqon oo cumuumkiisaa bedelaya bal markaa adigu kol hadduu macaanihiisu waafaqsantay ama calaa sabiili bedel ha noqoto ama calaa cumuumkaa dee caadiga ah haba noqotee ee iyada waxay noqonaysaa in siisi macnihiisii uu keenaya lagu xambaaro ila an yadula inuu tilmaamo u mooye adaliilu daliil cala ana almuraada bihi waxaa loola jeedaa shay-un bicaynihi mid gaara loolaba jeedo inuu noqdo mooye sida dee haddii nakiradii adigu cahdi adigu bal maalan ama maqsuudada ahayd oo kale fa yuxmal waxaa lagu xambaari calaa maa dalla calayhi daliilukaas daliilku wuxuu tilmaamayo bal markaa kaa hore muxuu noqday waa mid macaani iswaafaqsan buu leeyahay lafdigani macno keliya malaasi aad nidhi arajul oo kale macaani buu leeyay laakiin iswaafaqsan ama macaanidaas cumuum ha jiro ama shuyuuca nakirada ka yimaada siyaaqa isbaat kuba sugan haba jirin wathani ka labaadi maa yufiidu wax faa-iideynaya weeye macaaniya mukhtalifatan macaani iskhilaafsan oo ujeedadu lafdigan waa lafdi keliya laakiin macaani kala duwan baa loo isticmaalo on iswaafaqsanayn wadalika kalbaydati lafdiga albaydaba weeye taqacu cala alkhuudati waa koofyada birtaa ama macdantaa ee la gashado taas baa huuda lagu magacaaba huudaat iyo huwadna waa lagu jamciyaa khadna way damisan tahay bayda waa la yidhaha taa wey waa koofyadan ama birta ama macdanta ah ee dee dadka u baahan ee taas ay gashadaan ama acmaasha qaarkood qabanaya wa baydu dajaaji dajaajka ama digaaga beedkiisana baydo baydo waa la yidhaha wa baydu nacaami nacam waa jamcu nacaamatin nacaamo nacam waa lagu jamciya nacaybna waa lagu jamciya marka gorayada beedkoodoo kale iyo guxanteedoo kale iyadna bayd baa la yidhaahaa marka bal markaan leenahay albayda waa lafti macaanidna way kala duwantay koofiyada dee birta ah ama macdanta baydkii waxantii dajaadka waxantii gorayada waxyaalihii eeg marka maxay noqotay macaani kala duwan buu lafdigu leeyahy waana lafdi keliya oo kale waa ka yidhaahaan xaggan almushtarak bay yidhaahaan waayo waa lafdi macaani kala duwane ay ku kulmayaanoo lafdi ahaan ay wadaagsanayaan macaanidna way kala duwantay walqarci qarcigiiba weeye kolley qaaftu way noo fadxisan tahay ee dee maaha un qarci kolley malaa qur-aanka ayaa markii yatarabasna bianfusina halaathata quruu oo kale inta badan qarci darbi sida duruub iyo falsin fulus oo kale ayaa jamacan quruu ayaa ah mufradkiisa inuu qarciyay walow xataa qurcinba uu kuba yimaado tan buu usoo dhigtay malaa ama ay u xarakeeyeen qarci iyo qurci labadaba way jiraan luqada marka uu qarigayay waa tan dee quruna laguma jamciyo qurna waa laguma jamciya markan uu qur'in yahay sida quflin oo kale iyadana aqraaba inta badan laguma jamciya sida quflinba aqfaal looguma jamciyo quruna waa lagu jamcin karaa jamciisa kahro adigu calaa kulli xaalin waxaan leeyahay alqarcu iyo alqur'u waa wax keliya haddaba qarcigiiba weeye baydadiiba waa kal qarci iyo qarcu wuxuu ku dhacayaa qarcigu cala alxayd xaydka waa la yidhaah wduhri duhrigiina waa la yidhaah waa lafdigii adigu mushtaraga ahaa kollay waa dee hadalkiisuna uu iska yar dheeryahay ee wuxuu leeyahay waxaa jirta wax macaani kala duwan leh isagoo lafdi keliya cibaaro keliya xuruuf keliya ah haddaba haddii nasku yimaado sada oo kale iyo tarabasna bianfusina halaathata quru oo kale taas uu kuba yimaado ama lagu yidhaha tasadaq bibaydatin baydo sadaqayso waana la idlaaqay dee khudadi waa baydo dajaajka waxantiisii koreeyada waxanteedii tan baa meesha imanaysa laguma wada xambaari karo oo sida kii hore aynu soo marnay cumuumka laha lagu wada xambaarayo ma macaanidii way kala duwan tahay lafti keliyana waa kuba yimi haddaba kaaseebaa loo isticmaalaya markaa waa ka sheegayo fain dalla hadduu tilmaamo addaliilu calaa ana almuraada bihi waaxidun haddii daliil ku tuso ama qariino aada hesho cadaynaysa waxaa looga jeedaa mid inuu yahay minhumaa labadii macnaha ama macaanidii ka badnayd ba ah minha bicayni cayn ahaantiisa xumil caleyh kii daliilku tilmaamay unbaa lagu xambaaraya taasi waa mid wain dalla hadduu tilmaamo oo imanka waa mid mucayana oo in qurcigii looga jeedo xayd ayaa daliilkii uu inoo cadeeyey ama duhri looga jeedo kiibaa lagu xambaari taasi waa mid wain dalla daliilu daliilku hadduu tilmaamayo calaa ana almuraada bihi waxaa looga jeeda axaduhumaa labadaa macno mid ahaan inuu yahay lakin walam yucayan ku ahaa lama cadayn lama cadayn oo wax ku cadaynaya kuwa mid ahaan baa loo jeedaa ku ahaa lama wax ku cadaynaya meesha ma jiro lam yuxmal lama xambaarayo waayo saasun looguma camal fali karo tarjiix min gayri murajixna meesha ma imanayso in lam yuxmal calaa waaxidin minhuma ila bidaliili mid iyaa kaa mida looguma xambaarayo in daliil loo helo mooye id laysa axadumaa midkood ma ahaanin biawlaa mid kaga xaq leh in lagu xambaaro o lagu fasiro min alaakhari ka kale haddaba wain lam yadulla daliilu calaa waaxidin minhuma meeshii cibaaradii oo mushtaragii unbaaba yimi wax daliilo in loo jeedo mid ahaan ama mucayan ha noqdo ama yaanu ahaanine maba jiro lam yadulla daliilu calaa waaxidin minhuma xumila calayhima waa bacdi alculamaa siay qabaan oo shaaficiyana lagaba soo naqliyey qolooyin waa lagu xambaaraya labadoodii baa lagu wada xambaaraya waqaala asxaabu abi xaniifata wabacdu lmutasilati xataa shaaficiyada qaarkood sida imaamulxarameyn qowlkooda weeye laa yajuusu ma banaana xamlu lafdati waaxidati lafdadii keli ahayd in lagu xambaaro calaa macnayeyni mukhtalifayn saau laamasumu nisaa oo kale oo dee taabashadii iyo wiqaacii lagu wada xambaaro oo mar keliya lagu wada fasiro oo kale oo laguna fasiray haddaba labadii macnee kala dunaha in lagu wada xambaaraa ma banaana ee waa in qaraa-in iyo dalaa-il kale la urursado lakiin sheekhu wuxuu leeyahay qowlkii dee shaaficiya isagoo dooranaya wadaliilu calaa jawaazi dalika inay in labada laftii loo wada jeedo oo kale ay banaan tahay oo taasi ama ay banaan tahay waxa u daliili waxa weeye annahu laa tanaafiya bayna almacnayeyn labadii macne wax isgurin ah oo ka dhexaysa ma jirto oo imanka qowlka ilahay wafcalu lkhayra oo kale khayrkuna mid waajiba iyo mid sunnaaba uu yeelanayo haddaan lafdigii mushtaragaa ku wada xambaarno oo khayrkii waajibka iyo kii sunnaaba lagu xambaaro tanaafi meeshii ma jiruu leeyahayo isma anfiyayaan labadiina waa laguba wada camal fali karaan walafdu yaxtamiluhumaa lafdiguna waa dee labadoodiiba waa qaadi karaa ixtimaalaya fawajaba markaa waxaa waajib noqonaysa alxamlu calayhima in labadiiba lagu wada xambaro kolley waa masale kalaamkeedu intaa ka waasacsan yahay ayma kale dee kolley qolakaas meelo qaarkoodna masaa-il dee ay meesha imanayso in aathaari iyo waxyaalo kaba ratimaysa ee bal waa shaafici qowlkiisii ama qowl isaga lagaba soo naqliye iyo waa kan in kolley ay ma ahan shaaficiye ahayn sa baqlan iyo malaa qowlkiisii way barhkood ay kaba soo naqliyaan dee qowlka kalena xataa shaaficiyada qaarkood baa iyagu leh ee mushtaraga labadiisii macno un kol haddaan wax inoo cadaynaya jirin laguma wada fasiri karo fawajaba alxamdu calayhima kama qulna fi lqismi aladii qablahu qismigii ka horreeyay saan nidhi waa lagu wada xambaaraya kana waa laga wada xambaaraya aduu kolley masalada kalaamkeeda intaa waa ka wada sacsan yahay laakiin bal ujeedada guud siaan u fahamno intaas baan ku gaabsanaynaa waa ama alcurfu wallahu subxana wa tacala alam bal waxaan inoo socday oo aan ku jirnay baabkii baabkii sheekhu u guntay ama uu markaa ula yimi si uu u caddeeyo ama uu inoogu caddeeyo duruqda iyo wujuuhda aan ka faa'iidaysanayno bal asmaada ama waxyaalaha magac bixinta iyo luqaadka oo waxaan soo aragnay mathalan duruqda tii ugu horreysay xaggii luqadii ahayd oo alrajul iyo alfaras iyo macaanidii kale ama mushtaraga ahayd ama caamkaba ahayd ee alfaadaha ahaa in magacan lagu idlaaqayo lafdigan dee luqada in aanu kaba faa'iidaysanay tibaana inoo socoto kollay saddex qaybood baa inoo dambeeyey kaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala faslun ama alcurfu curfigii fa huwa curfigu maa kii weeye qalaba uu qaalib noqday alisticmaalu isticmaal fiihi isaga waxa weeye dee tasmiyadan iyo waxaan loo isticmaalayaa uu qaalib noqduu kaba qaalib noqday calaa maa kii uu ka qaalib noqday wadica la dejiyey lahu isaga lafdigan loo dejiyey fi lugati xagga luqada wixii markii hore loogu dejiyey luqada uu kuba ahaa isticmaalka isaga kaba batay ka qaalib noqdo kii hore wuxuu noqdaba marka wixii la idlaaqo mid aan de maalan fahamku u degdegayna macnahan dambe isticmaalkii uu batay uun fahamkii uba degdegayo kaas baa adigu curfiga imika halkanka loo jeedaa uu yahay bixaysu meeloo idaa udliqa haddii la idlaaqo lafdigii oo magaciiba la sheego ama lafdigii la sheego sabaqa uu degdegayo alfahmu fahamkii lafdigan dee waxaan macnihiisan lagaba fahmayay ilaa maakii uu degdegayo ghalaba calayhi qaalib noqday ee xaggii isticmaalku uu batay duuna maa wadica lahu wixii markii hore luqa ahaan loo dejiyey kaaduunkii oo curfigu waa xaggan caadadii iyo isticmaalka badan waxa kaba yimaada kollay baabku tuu u baabaysnaana waa alfaadahan marka leega ama magac bixinta kasoo qaad waayo dee lafdigan magacan inuu leeyahay axkaamaa kaba ratimaya ama meesha waxaa taaloota ugu muhiimsan ah marka lafdigaa la idlaaqo dee kol luqa uun wixii uu macno ku lahaa lagu xambaarayaa jirto haddii aan inna naqli iman wax kalena loo isticmaalin dee waxaa kaloo iyadna meeshii imanaysa lafdigaas haddii uu sharcigii uu kuba yimaado nashu nusuustii shareecada ka mida lafdigaa isticmaalkii uu yimaado curfina uu leeyahay aan shardigiisa arki doono luqadii lama eegayo waxaa curfiga iyo marka uu ku leeyahay ee isticmaalku u batay baa loo isticmaali haddii cibaaradan soo aroortay xagga sharciga nusuustiisii kusoo aroortay ay ahayd waxyaalihii tasmiyadooda iyo magacowgiisa ama magacu bixintiisa aan shareecada ka qaadanayna dee luqada wixii macnihii uu ku lahaa kan shareecada aan kaba qaadanay ama shareecadu ay laba timi baa ka horeynaya oo iyadii lagu xambaaraya haddii aynaan daliil helinuun taa ka sarfinayo maanta in luqada macnihii uu ku lahaa loo jeedo caddaynaya aynaan helin sida curfiga oo kale bal qiyaaskuna waa inoo dambeeya waxaa qiyaaska halkan looga jeedo waan arki doonaa haddaba bal luqada alfaadihii ahaa ama mushtara ka noqdeen sida qarci oo kale iyo baydo oo kale ama lafti dee macnihiisii aan inna lagaba naqlin sida arajul iyo alfaras iyo si uu inoo soo sheegay haba noqdo alfaadihii caamkaasa mushrik iyo wixii lamida haba noqotee kuwaas tasmiyadooda iyo in magacan loogu idlaaqayo dee luqadii baan kaba faa'iidaysanay macnihii luqada ay ku lahaayeenna waa ka lagu xambaarayo imika kan labaad uu inoo sheegaya waxa weeye macnaha kelimadani luqadii ay ku lahayd oo magac bay marka horeba lafdigani ku lahaa luqadii laakiin naqlin baa meeshii timi xaggii curfiga uu kaba naqliyey isticmaalkay dadku isticmaalayeen baa waxa batay macnihii luqada uu ku lahaa macno aan ahayn baa uba batay haddii la idlaaqana macnaha marka ugu horeeya lagaba fahmaya waa macnahan marka dambe isticmaalkan ama curfigu keenay markaasna waa ka tasmiyadiisa iyo magacawiisa ama magacu bixintiisii aan ka qaadanaynaba iyadooy ka horeynaysa macnihii luqada curfiga isticmaalkiisa iyo waxa markan dambe uba shuhroobay bal amhilana isaga ayna siin doonaan oo bal taas weeye marka wuxuu yihi wadalika kadaabati lafdigan daababa weeye udica fi lasri waa asalkii hore luqada waxa loo dejiyey oo xagga macnaa dee lagu magacaabayay oo waa xaggii tasmiyadii magacu bixintii likulli maa kii dhammaantii dabba dhulka korkiisa socda oo wax kasta oo dhulka korkiisa soconayaba luqada markii hore daabba lagu idlaaqayay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhana waa macnaha uu kuba yimi waxaabayn amhaasha ama maahmaaha carbeed kaba mida akadabu man daba wa daraj iyagoo bal maalan taas ruuxdii haddii malaa been badan loogu tilmaamayo isaga ugu been badan waa man daba wey ciddaa ardada korkeeda socoto oo dhan oo markaa ay uga jeedaan wixii noolaay oo dhan oo darajna daraja maalan darajo bimacnaa inqaraduu bay u timaadee ama daraja bimacnaa mada iyo ciddii tagtay dhimatayba oo akdab laxyaa walamwaat olo dee macno kalena ay yidhaahaan dabadadna waa xaggii dabiibkii oo waa ruuxii weynaa socodkiisii darajana ilmahan yari markuu raadqaadka iyo socodkiisa isna dacfi ku sugan yahay ayaa la yidhaha daraja sabiyu yadrujo laba yidhaahaayo markaa ku yaryaraayo kuwa weynaaba isaga ugu been badan bal masalkaa carabeed baa jirto lafdigii macnaa macnihii luqadii hore ayaa lafdigu lahaa uma qalaba waxa batay calayhi korkiisa alisticmaalu isticmaal baa wuxuu u qaalib noqday fi lfarasi faraska loo isticmaalo oo lafdigu macnihii ama magaciisii hore iyo tasmiyadii horean luqada ka qaadanay wuxuu ahaa likulli maa daba cala alard haddana curfi baa meeshii yimi isticmaal badan baa timi curfigaasi wuxuu noqday siduu sheekhu halkan inooga cabirayo waa in haddii adaabba laba yidhaaho waxa fahamka u degdegaya inta badanna dadku ay u qaadanayaan loo isticmaalaa inuu yahay faraska gaar ahaan marka wixii kale ee markii hore magacan daabba iyada la wadaagsanay oo dhan baa meeshii ka baxay oo kanaa u shuhuroobay oo curfigii uba yimi ama isticmaalkii uba batay bal taas waxaan filayaa inay manaadiqda khaasatan waqtigii abu isxaaq iyo tii u badnayd ba ahayd dee walow marka hore curfiga guud ahaaneed wuxuu ku khaas yeelayahay dee dawaatul arbac wixii afar adin leh haddana mar dambe curfi markaa kaa ka khaasan baa yimi oo wixii qoob leh ama waxaan gammaankii oo kale ayuu kuba khaas yeelay shaafici baa waxay kaba soo dee ama yidhiba dee hadal macnihiisu yahay kitaabkiisan um abwaabulwasaayana kuba sugan hadduu ruux ruux uu dardaarmo daabo ay uu dardaarmo waxaa la siinaya ama faras ama baqal ama dameer baa la siin taas buu ka cabiray macnuhuna waxa weeye bal khaasatan masar oo kale iyo had iyo goor wasaayaa baabkeediiyo aqaariirtana curfiga loola laabmaayo waxay daabo u yaqaaneen ama ay ku idlaaqi jireen ay u isticmaalayeen baa saddexdaa ahaa walow dee marka la eego manaadiq kale waa tan uu ka hadlayo abu isxaaq iyo masar iyo ciraaq iyo manaadiq kale aan saddexda lagu wada idlaaqayna faraska gaar ahaan uu batay xagga isticmaal ahaan bal waxa weeyaan uun tasmiyadii daabo ee luqada aan ka qaadanay oo markaa lagu magacaabayay kullu maa daba cala alardi markii dambe isticmaalkii wuxuu u batay afraaddii daabada mid kaba midoo bal faraskanba kitaabkeenna haddaan kuba gaabsanay faraska oo kale ayaa markii dambe isticmaalkii uba batay taasi waa mid waalqaa'idi wa kalqaa'idi lafdigan alqaa'idba weeye wadica waxaa loo dejiyey fil asli asalka hore luqada oo waa markii ugu horeeyey luqa ahaan wixii lafdigan waxweeyaan lagu magacaabayay waa lilmowdici meesha almudma-ini godan ee min alardi dhulka kaba mid ah ayaa alqaa'id la odhanayay uma qalaba waxaa qaalib noqday calayhi korkiisa alisticmaalu isticmaal fii ma kii loo isticmaalay yakhruju soo baxaya min alinsaani insaanka kaba soo baxaya oo dee qaalibanna dadku markaanay kanifiye lahayn meelaha godani meelihii loola qasti jiray ee ruuxu uu isku yar asturi jiray ama indhaha dadka kaga qarsoomi jiray ay kaba mid tahay ama dee taas baa markii dambe isticmaal ahaan uba batay fa yasiiru markaa lafdiga wuxuu noqonayaa kan dee isticmaalka badani macnihii hore ee daaba luqada uu ku lahaa uu ka naqliyey wax kale uuba naqliyey xaqiiqatan xaqiiqo ayuu ku noqon fiima qalaba caleyhi waxaan uu qaalib noqday fa idaa udliqa haddii la idlaaqo xumila waa la xambaarayaa oo macnaa xaggii shaaricaba lafdigii uu kaba yimaado waxa lagu xambaari calaa maa yahbutu lahu waxa isaga uu sugnaanaya min alcurfi curfi xaggii waxa uga sugnaanaya lagu xambaaraya kolley waana inta ugu ahamsan intani adigu bal meesha waxaa jirta uun xaqiiqadii lugawiyad ahayd waan soo aragnay xaqiiqo kalea jirto alxaqiiqa alcurfiya ay yidhaahaan xaqiiqo saddexaadna way noo soo socotaa oo waa xaqiiqada dee sharciyada taasba weeye luqadu waa lafdigii markuu ku baaqi yahay macnihii luqa ahaan loo dejiyey ama magac bixintii ugu horeysay luqo uun wixii aan laga naqlin waa ta aan soo maray in xaqiiqo luqawiya la odhanayo ama iyada haddii curfi ahaan bal curfigu ama khaas ha noqdo ama caam curfiga caamka waa markaan cidda lafdigan soo naqlisee macnihii hore kasoo naqlisee isticmaalkoodu uu tan u batay cid gaara aanay ahayn bay curfi caama yidhaahaan haddii dee qolo gaara iyo daa'ifo gaara waxaan ay curfigooda tahay sa nuxaada oo kale nasbada iyo khafdada iyo rafcada iyo calaamaadka icraabtiiyo alfaadaha u isticmaalaan dee waa alfaado macno luqada ku lahaa laakiin iyagu ay wax gaara u isticmaaleen oo macnihii luqada uu ku lahaa aan ahayn waa curfigoodii khaaska waa curfigii nuxaada ama cilmi kaleba curfigiisibaa la odhan bal maalan haddaba curfiguna labadaasu u noqonayaa ee wixii curfigaasi uu macnihii waxani luqada ku lahaa ee markii ugu horreysay loogu magac bixiyey uu kasoo naqliyo wax kale isticmaalkii uu bato arrintuna ay noqoto kii horeba in la iloobo oo marka lafdigaa la maqlo ama la idlaaqo macnahan dambe curfigu keenay uun waxa fahamka u degdegaya uu yahay horta taas baa xaqiiqa curfiya lagu magacaabaa arrinku markaa muxuu noqonayaa waata anaga fadnigan usuul fiqi nagaba khuseyn ama haddaan nusuusta shariicada eegaynayna khusaynayseen haddii lafdi yimaado oo uu sharciga xaggiisa ka yimaado lafdigaasna uu leeyahay macno uu curfiga ku leeyahay macnahaasna kaa qaalibka noqday ee kii hore uu noqday mid layskaba iloobay oo kale ama aan inta badan lagaba fahmayn uu noqday ee waxaan ku fasiraynaa waxaa shaariica xaggiisa ka yimi ee alfaada ee curfigiina macno ku leh batay markii dambe u qaalib noqday curfigaan ku fasiraynaan ku xambaaraynaa luqadii kuma fasirayno taasba weeyaanoo macnahan curfigu keenay ayaa ka horeynaya macnihii uu luqada ku lahaa bal taasi waa mid laakiin shardi baa jira muhim oo ay tay inaan u baraarugno curfigu dee kollay mar unbuu samaysmay oo uu bilaabmay haddii shariica xaggiisa lafdi uu ka yimaado lafdigaasna uu curfiga uu dee matalan tasmiye uu ku leeyahay ama dee curfi meeshii lafdi curfiya uu yahay macnihii hore luqadana kani uu ka batay marka aan ku fasirayno shaarica xaggiisa wixii kaba yimi macnahana aynu curfiga ka ogaanay imika aan ku fasiraynaa waxaa shardi u ah curfigaasi curfi horoo jiray oo waqtigii maalan rasuulka ilaahay mitaalaan hadduu xadiidkiisii yahay ama inka horreysayba curfi waxaan loo yaqaanay oo qaalib noqday waa inuu yahay kaas baan keenaya waa wax qaa'im ahaa oo dee jiray rasuulka ilaahay waqtigiisii ama hortiiba jiray kaas baa keenaya inaan ku fasirno wixii nas ahaayee lafdiga curfiga macnaha kuli uu kuba yimi inaan kuba fasirno laakiin haddii curfi dambe oo mar dambe yimi u rasuulka ilaahay dabadi yimi lafdigan uu maalan uu yeeshay ama uu u qaalib noqday iyada dee suurtagal maaha mana banaanaanayso khitaabkii ilaahay ama khitaabkii rasuulka wax waqtigaa khitaabkaasi yimi aan jirinba oo mar damba uun dadka ay caadaysteen ama ay curfi curfigoodii u qaalib noqday inaan ku fasirna ma noqonayso kolkolna waa akhdaar meesha dhacda maalan lafdigan asunna kasoo qaad asunna istilaax baa markii dambe ama dee curfi qaalib noqdaa jira oo sunnihii in loo isticmaalo wixii waajibka qaabilayay oo waa tan sunno iyo faradba la isbaaldhigayo wixii aan deeba maalan farad ahayn ama aan waajib ahayn baa sunno la yidhaa ka ajriga waa tan manduubkiiyo dee halkan usuul fiqigaba laynoogu tacriifiyo fiqigii waa kan aan arkayno ee haddii lala yimaado imtithaal loola yimaadona ajri laga helayo haddii laga tagana aan dembi kaba imanahayn bal taasba weeye n waxaa kaloo axaadiida rasuulka kusoo noqnoqota ee sunnaha sheegitaankeed iyo idlaaqeed sida calaykum bisunati wa sunati lkhulafaa raashidiin oo kale faman raqiba can sunati falaysa mini iyo alfaadaha caynkaasa iyo markan kitaab iyo sunno la leeyahay taas baa timaada haddaba istilaaxan ah sunnaha loo isticmaalayo maa yuqaabilu alwaajib waa istilaax xaaditha weeye waqtigii rasuulka istilaax jiray maaha ama curfi jiray ma aha mar dambe ayay fuqahadii ay iyagu tan tafriqadii axkaamaha kala duwan ay kala farqinayeen bay tasmiyadan la yimaadeen waa markaa curfi dambe oo rasuulkii ilaahay dabadii yimi marka kol hadduu curfi dambe rasuulka ilaahay dabadii yimi ay tahay axaadiidan ay saa faman raqiba can sunnatii iyo calaykum bisunnatii laguma fasirayo inuu sunahani yahay wixii waajib markaa muqaabilkiisa laguma fasirayo waayo waa curfi kaba dambeeyo waqtigaanu ay jireen sunuhu halkaa wuxuu noqonaya dariiqadii rasuulka iyo wixii uu rasuulku laba yimi waajibkii iyo sunni iyo wixii way soo wada gelayaan waa wixii rasuulka ilaahay la yimi inoo jideeyey baa sunnihiisii noqonaya markan uu leeyahy sunahayga qabsadana waa wixii uu laba yimi iyo dariiqadiisii faman raqiba can sunnatina waa dariiqadiisii ee maaha sunnahan xaadidka ee mar dambe yimi oo markaa waxa ay tahay wixii shareecada xaggeeda ama khadaabka sharcigae inoo yimaada ee kulansada cibaaro markii dambe macno u qaalib noqotay aan macnihii luqadee hore lahayn macnahaasna uu curfi xaggii kaba yimi waan ku fasiraynaayo khidaabkii isagaa uga horeynaya xagga tafsiirka macnihii luqada ee laakiin shardigu waa curfi jiray waqtigii rasuulka waa inuu noqdo waqtigii khidaabkani yimi waa inuu noqdo ee curfiga xaadidka ee dambe laguma fasirayo curfi aan markaaba jirin laguma fasirayo nusuustii ama wixii khidaab ee shaarica xaggiisa kaba yimaada laguma fasirayo bal ta wixii aan taa ahayn curfigu isagaa macnihii luqada hore ka horeynayo waa laga horreysiinaya oo xaqiiqadan curfiyada ayaa xaqiiqadii luqawiga ahayd waxyaalaha markaan fasiranayno amaan sharxanayno uga horeynaysa faslon waa ma sharcu sharcigu fahumaa kalaba imanka waxaan ada ogown waa tasmiyadii asmaada iyo luqaadka ama tasmaadii aan wax magac bixintii weeye magac bixintii mar luqadiibay kaba iman mar curfigiibay kaba iman marna sharciga xaggiisay kaba imanaysaa bal qiyaasna waa inoo dambeeya haddaba sharcigii marka ay tasmiyadu xaggiisa ka timaado weeye magacani halkaynu ka qaadanaynaa uu yahay waxaan lagu idlaaqaya ama macnahan yeeshay lafdigan macnahan yeeshay shareecada xaggeeda ee macno luqadii inoogu sugnaa aanu ahayn taawe fa huwa isagu maa kii weeye halaba uu qaalib noqdo asharcu sharcigii waa tasmiyadii sharcigu fiihi isaga fiihiisa u qaalib noqdo calaa maa kii uu kaba qaalib noqdou ka bato wadica la dejiyey lahu waa isaga loo dejiya lafdu lafdigaas wixii macnaha ahaayee lafdigan loo dejiyey markii hore fi luqati luqada loogu dejiyey tasmiye dambe iyo magac bixin sharci wixii uu ka batuu kaba qaalib noqdo ee marka lafdigaa la maqlo macnahan sharciga xaggiisa uu kaba yimi un laga fahmayo ee kii hore uu noqday wax layskaba iloobayo ama dee aan hore loogaba fahmayn fahmidka u degdegaya uu noqdo xaggan tasmiyada sharciga inoogaba timi ayaa uu yahay kan loo jeedo in xaggan tasmiyadan ka qaadanayna sharciga ama tay deesan hore usoo aragnay lagu magacaabaya xaqiiqa sharciya inuu yahay baxaysu meelo idaa udliqa haddii la idlaaqa lafdigii lam yufam minhu aan la fahmahayn ilaa maa galaba caleyhi sharcu sharcigu wixii uu qaalib noqday batay ee isticmaalkiisa u batay un mooye wax kaleba aan lagaba fahma ama fahmigii aanaan laga fahmayn kale oo macnaa fahmigii kaasun ka u degdegaya uu yahay wadalika asalaati ismun xagga luqada magac baa lafdigan asalaat uu yahay liducaai ducada ashcaartii carabeedna taasaa kusoo noqnoqota fi luqati xagga luqada waa asalaat wa macnaheedu waa adducaa uma jucila waa la yeelay fi sharci sharcigii waxaa laga yeelayba lafdigan asalaat isman ismi baa looga yeelay lihadihi alafcaal almacruufati afcaashan dee imaka le markaasin aynu garanayne dee imakaba aan mid ahaan kaba baxnay ayaa ismi loogaba dhigay walxaji waa kalxajiba weeye ismun xajku huwa isagu ismun magac wuxuu u yahay lafdiga alxaj luqada xaggeeda lilqasdi qasad wax loo qasto oo dee imaka waxa weeyaan haddii xaja ama xajahu la yidhaah bimacnaa uu qastay weeye luqadii uma nuqila macnihii saas ahaa ama lafdigii saas ahaa ee macnihiisu alqasdu uu ahaa xaggii luqada ayaa la naqliyayo fi sharci marka la eego istilaaxa sharciga ilaa hadihi alafcaali afcaashan makaanka gaarka iyo waqtiga gaarkaana lagulaba yimaadee dhowaanta un dhammaatay ee rukniga isna arkaanta islaamka ka mida ayaa alxaj lagu idlaaqay fa saara wuxuu noqday lafdigii xaqiiqatan xaqiiqo hadduu markii hore xaqiiqadiisii luqawiga ahayd alqasdu ama adducaa ay ahayd ama soomkaoo kale alimsaak ay ahayd zakadoo kale annama ay ahayd oo dee macno ay luqada uu ku lahaa xaqiiqo luqawiyana taasi ahayd markii dambe wuxuu ku noqday xaqiiqo fii maa galaba calayhi sharcu waxaan sharcigu u qaalib noqday ee isticmaalkii sharcigu uba batay markaa ayuu xaqiiqo ku noqday fa-ida adliqa haddaba waa tanta muhimkii haddii khitaabkii sharciga ahaa uu ku yimaado lafti markii hore macno luqa ku lahaa laakiin sharcigu dee wax kale uu uma ku magacaabay oo kaasna uu u qaalib noqday xumila waxaa lagu xambaarayaa oo xaqiiqadii luqawiyad ahayd ka horeynaysa calaa maa habata lahu wixii isaga u sugnaaday ee macno ahaa ee min curfi sharci sharciga curfigiisa xagga ugaba sugnaaday kaasunbaa isagii lagu xambaaraya bal tadnaa khilaaf iyo hadal buu soo yar naqlin doonaa laakiin tan horan buu inoo raajix yeeli doonaaye waxa weeye xaqiiqadii saddexaad waa alxaqiiqa sharciya taa laydhaa oo waa lafdiga masalan loo isticmaalayo macno dee sharciga xaggiisa u bato u qaalib noqday isagoo macnihii luqada horena layska lagaba tegay ama layskaba iloobay ama inta badan aan fahamkiiba u degdeg ahayn marka haddii arrinku taa uu yahay oo waxyaalo aan luqadii carbeed markii hore macno a dee lahaa sharcigu markuu yimi wuu isagu macno kii ka duwan ama xataa hadduu macnihii kulansanayo ka siyaadsan oo u isticmaalay marka ay nusuustii shareecada laftigaasi ku yimaado macnaha sharciga ayuunbaa lagu xambaarayaa ee macnihii luqada ahayd laguma fasiraya haddii qariino ama daliil meesha maanta in luqa un looga jeedo caddaynaya aanu jirin saan curfigaba nidhi kan baa markaa ka horeynaysa oo xaqiiqadan sharcigaa ka horeynaysa xaqiiqadii luqawiyada ahayd saa xaqiiqadii curfiyada ahayd baa xaqiiqadii luqawiga ahayd ay uga horeynayso waayo waxyaalahani waa waxyaalo soo mar dambe yimi oo kii hore kaba horeeyo kan daariga ayaa xukunkii hore ayuu xukunkii yeelanaya wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mida sadee shaaficiyada qaarkood iyo dee qolooyin kalena way la wadaagsadeene man qaala kuu yidhi laysa fi lasmaa'i asmaada kuma sugna waa xaggan magacyadan dee macaani ama alfaadahan waxyaala magaca u ah macno lahaa shay-un shay manquulun la naqliyey ilaa sharci sharciga xaggiisa loo soo naqliyo waxintuu luqada macno ku lahaa oo markii dambe macno kaloon kii ahayn oo sharciguu isticmaalay uu jiro markaa macnihii hore luqada laga soo noqliyo kan loo isticmaalay maba jirto bal kulluhaa asmaada dhammaanteed mubqaatun waxay baaqi ku tahay un calaa mawduuciha fi luqati mawduuci ay luqada ku lahayd fasalaatu salaadu ismun liducaai ducada ayuunbaabay magac u tahay lafdigaasi wainama arukuucu wasujuudu rukuucdan iyo sujuudan shareecada xaggeeda kaba timi ziyaadaatun waa ziyaadaad udiifat ila salaati xaqiiqadii salaadu waa adducaa rukuucdan iyo sujuudanna waa ziyaado kaleoo lagu soo kordhiyey uun walaysat min asalaati laakiin asalaatu waa ducada uune intani waa ziyaadaadee salaadii ka mid maaha kama udiifa ilayha dahaaratu dahaaraduba dee salaada ka mid maaha haddana ruux hadduu salaad tukanayo dahaaro waa inuu qabo haddii kale uu dahaaro qaadigu dee uu dahaaro qaato haddaba dahaaradan shardiga salaada u iyo salaadii ka mid ma aha laakiin waa wax lagu soo kordhiyo salaadu la-aanteeda aanay ansaxayn walaysat minha haddaba rukuucdiiyo sujuudna waa saasoo kale ayay yidhaaheen ujeedadoodu malaa dee waxyaalo ishkaalaad barhkood ama waxyaalo muctasile halkan oo qowlkoodu u ahaa asmaada waxyaalo dee san oo kale xaqaa'iq sharciya jirto macnahoodii hore luqada lagaba tegay oo kale ay markaa meelo qaarkood waxyaalo khaasatan aliimaan markay kaba hadlayeen iyo kolkol ictisaalku waxyaalihii uu ka bilaamayba naqla waxa weeyaan naqliga caynkaasi uu ahaa ayaa hadalkan ku kalifay laakiin dee marka asalaat laydhaa salaadu duco uun ma aha waxa weeyaan afcaashan iyo aqwaashan bilaabmaysa allahu akbar ka bilaabmaysa assalaamu calaykumna ku dhammaanaysa oo dhan oo wada jira ayaaba waxa weeye ay salaad ay bal matalan la yidhaha bal dee ducadii qeyb yaroo kooban un ayuubaabay noqonaysaa markay ducadu gasho bal haddaba taas weeye wakadalika alxaju ismu lilqasdi waldawaafu wasacyu dawaafkan iyo sacyigana ziyaadaatun udiifat ila alxaj waa ziyaadaad xajkii lagu soo kordhiyey uun oo shareecada xaggeeda lagaga soo kordhiyey ee walaysat min alxaji xajkii ka mid maho saa dahaarada shardiga uun u ah aan salaadii ku dhex jirina ka mid ahayn ayuunbay kuwan kalena acmaalahan kalena noqonayaan fa idaa udliqa marka waa hadalkan wixii ka ratimaya weeye dambe ama qowlkan haddii la idlaaqo ismu salaati salaada magaceeda laba idlaaqo sharciga nusuustiisii lagu idlaaqo muxmil cala ducaai ducadii baa lagu xambaaraya waidaa udliqa haddii la idlaaqo ismulxajina xumila cala lqasdi qasad makaankaa loo qasto ayuunbaa lagu xambaaraya wa huwa qowl lashcariyati waa dee nimanka ashcariyada qowlkood weeye ama barhkood walawalo asaxo dee kollayna malaa khaasatan masalada imaamka oo kale oo yar waxyaalaoo dee xag ictisaalkaba yimi uu yar dhex galay ayuunbaa tan ku xambaaray ee laakiin qowlka hore ayaa bal sawaabaan leenahay asaxoho haddii salaad la yidhaaho acmaashan dhan ee salaada lagu wada magacaabo iyadoo wada jirta ayuunbay ku dhacaysaa duco keliya maa xaj haddii la yidhaahna ma aha qasad uun ee waa acmaashan guud ahaaneed ee makaanka gaarkaa iyo waqtiga gaarkaa lala yimaado ayuunbaa wada xaja wey markaa sheekh wuxuu leeyahy qowlka hore asawaabo ama asaxee wadaliilu caleyhi waxa u daliili waxa weeye ana haadihi dadkii farayaba ama salaadun kaba hadlaya lam yucqal minha lagama fahmayo lagama kasayo alfaadaas waxa weeyaan ama asmaada salaadiiba mithaal ahaan ay kaba mid tahay almacaani macaanidii lagama kasayo oo lagama fahmayo alatii wadicat laha fi luqati macaanidii luqada loo dejiyay si adducaa oo kaliya alqasdayd kama fahmayno ee waxa aan ka fahmaynaa muxuu yahay waa camalkan dhan ee salaada la yidhaah ama camalkan dhan iyo ruknigan dhan ee xajka la yidhaah baan kama fahmaynaa fadalad waxay taasi daliil u tahay calaa annaha asmaadaasi manquulatun in macnihii luqada ay ku lahayd laga soo naqliyey oo macno kaloo sharciya loo soo naqliyay calaa kulli xaal ee umuuru way iskaba cadyihiin asmaa kala duwan oo markii hore aan luqada macno ku lahaayo imikana macno kala yeeshay sharciga ayaa jira waana tay xaqiiqa sharciya kaba cabiraan waxaana arrinku yahay asmaada caynkaas oo dhan ama alfaada caynkaas oo dhan ee macno luqo ku lahayd maantana sharciga dhexdiisa macno kala yeeshay marka sharciga dhexdiisa la idlaaqo wuxunbaa lagu xambaaraya macnihii sharciga macnihii luqada laguma xambaarayo haddii ay dhacdo in meelo qaarkood macnihii luqada lagu fasiro waa inay qariina jirto ama daliil jiro caddaynaya in macnihii hore loo jeedo ee waxaa marka la idlaaqo lagu fasirayen ku xambaaraynaa waxayn ku macnaynaynaa un waa macnihii shareecadu laba timi markaa xaqiiqada sharciyada ka horeynaysa xaqiiqadii luqawiyada ahayd ee lafdigu lahaa faslun idaa warada hadduu soo arooro lafdun lafdi qad wudica la dejiyey fi luqati luqada dhexdeeda limacnan macno loo dejiyey wa fi lcurfi curfigiina limacnan macno kale loo dejiyey xumila waa la xambaarayaayo calaa maa habata lahu wixii isaga u sugnaaday fi lcurfi curfiga macnihii ugu sugnaadunbaa lagu fasiraya lagu xambaaraya liannahu curfigu taaricun cala luqati waa wax kusoo dariyey luqada waa wax markii hore aan jirin oo imika luqada oo markii hore sugnayd isagu ka daba yimi oo kusoo dariyey fa kaana alxukmu lahu waxan daariga ah ee dadkii marka dambe ay isticmaaleen ay caadaysteenba ama ay isticmaalkooda u batay ayuunbaa ah xukumkii yeelanaya wain kaana qad wadica fi lugati limacnan wain kaana hadduu yahay lafdigu qad wudica mid la dejiyey fi luqati luqada dhexdeeda iyo luqada markii hore tasmiyadeedii limacnan saa salaadan aan kaba soo baxno oo kaliya alxaj wa fi sharci sharciga dhexdiisana limacnan macno kale loo dejiyey marka naskaas ama khidaab taa uu ku yimaado xumila waxaa lagu xambaarayaa calaa curfi sharci sharciga curfigiisii baa lagu xambaarayaa liannahu daaricun cala luqati isna luqadaa horeysay kani waa waxa ka daba yimi waa wax kusoo dariyey marka isaga ah ka loo jeeday loola qastayo walianna alqasda qasadku bayaanu xukmi sharci sharciga xukumkiisa caddayntiibaa ujeedadu tahay falxamlu calayhi awlaa in isaga lagu xambaaraa mudan kolley waa hadal aan kusoo yar celceliye waxaa arrinku yahay labadii horunbay ama saddexdii hore ay talkhiis u tahay haddii in lafdigan uu isagu macno luqa ku lahaa macnihii luqadana uu baaqi ku yahay wax ka naqliyay oo macno labaad u naqliyeyna aanu jirin ama curfi ha noqoto ama sharci haba noqotee dee macnihiisii luqadan ku fasiranaynaa kiibuu leeyahay isagu kaasi waa arrin cad laakiin haddii uu lafdigani macnaha luqa ku macno luqada ku lahaa markii dambena wax isticmaalkii dadka u batay oo wixii hore uu luqada ku lahaa wax layskaba iloobay ama isticmaalkiisa uu yaraaday buu noqday marka lafdigaa la maqlo isticmaalku waxaan u batay unbaaba aka waxa fahamkii kusoo dhacaya iyada markaa haddii shareecada xaggeeda dee wax sidaasi ay yimaadaan oo lafdigaa kulansaday shardigii markaynu soo sheegayna uu jiro oo dee curfi hore uu yaho qadiim ahaa waqtigii khidaabkani yimi laba yimi oo jiray iyada markaa kii baan ku xambaaraynaa maxaa shareecada khidaabkeedu kasoo qaad aqaariirta dadka iyo wasi dardaaranadood iyo waxyaalahaas oo kale curfigu dee wixii aan shareecada xaggeeda xad kuba lahayn ama umuuro badan baa isaga loola laabmaayo waa tan dee qaacido weyno qawaacidda shareecadeena ama fiqeena ay kaga mid tahay caadadu inay muxakamo tahay waa curfigu ko ahimada qaar culimada qaarkoodna dee waxaan filayaaba inay taariif dhan oo curfi un ay uba khaas yeeleen ee waxaan leenahay uun curfigaas isagu waa lagu camal falayaaye laakiin curfiga tasarufaadka dadka lagu fasirayo isaguna markii loo baahdaa waa curfiga isaguna jiray uun markii tasarufkaasi dhacay markii wasiyadaasi dhacday iqraarkaasi marku dhacay waxyaalaha curfigii dadku ay yaqaaneen ee jirayba wixii lagu xambaarayaye curfi ka dambeeyey taas laguma xambaarayo dee kolleyna waxyaalaha soo kordhaa curfigu waa inuu curfi caama noqdo inu wax khaasa noqon haddii cid khaasa uun curfigood ay tahay waxyaalihii guud ahaan soo fulayay laguma fasirayo bal taasi waa mid haddii lafdigu uu macno luqo ku lahaa markii dambena macno uu shareecada ku yeeshayna haddii la idlaaqo macnaha shareecada ayuunbaaba lagu xambaarayaa waxa waxa looga tagaa waa inay qaraa-in iyo adilo noqoto faslon waa mal qiyaasu qiyaaskii waa kii inoogu dambeeyey haddeega iminkana waa magac bixintii un waa alfaadaha ama asmaadan iyo wax dee iyo macaanidaasi alfaadahan iyo magacyadan loogu idlaaqayo ee loo bixinayo marka wuxuu ka yimaadaa luqadii waana ta badan ee asalka ahayd tasmiyadaas ama lafdigan magaciisan halkan kaba qaadanayna curfigii se daaba oo kale haddii alfaras la yidhaaho ama faraska iyo boqolka iyo ximaarka wada jira daaba la yidhaaho dee tasmiyada caynkaasa curfigii baan kaba qaadanay ama waxaabaan kaba qaadanaya tasmiyada manaa ujeedadu macnahan inuu magacan leeyi iyo lafdigan leeyaan ugu magac bixinayno sida asalaat iyo alxaj iyo atayamum iyo alwuduuc iyo oo macaani kale luqada ku lahaa shareecadii baan kaba qaadanay haddaba iminkana waxa weeyaan miyaan iyadoonay luqadii imika luqadii hore way jirtaa kolle waxa qiyaaska keenaya curfina aanu jirin imika shareecana aanay jirinba xagga marka la eego alfaadaha qaarkood inagoo u magac bixinayna oo macne meeshii jiray magacan ku idlaaqayna idlaaqa caynkaasi ama magac bixintaasi waxaynu qiyaas aan macno kale oo wax dee macne ay kulminayeen ama macno ka dhexeeyo halkan waxay wadaagsanayeen oo magacan lahaan uga qiyaas qaadanaya magac miyaan ugu bixina mise uma bixin karno ujeedadu luqadu qiyaas miyay ku sugnaataa tasmiyadu qiyaas miyay ku sugnaataa mise kuma sugnaato taas weeye ta uu sheekhu imika halkan inooguma sheegaya wuxuu yihi haddaba waa amal qiyaaso fa huwa mithlu tasmiyati liwaadi liwaadkii oo lagu magacaabayba weeye zinan zina lagu magacaabo qiyaasan calaa wadci nisaai iyadoo aan uga qiyaas qaadanayna dumarka lakuldee utagoodii loo tegayay wa tasmiyatu nabiidi nabiidkii magacowgiisiiba weeye lagu magacaabaya khamran khamro qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo calaa casiiri lcinabi cinabka casiirkiisa looga qiyaas qaadanayo oo bal maalan dee qawaashii uu inoo dambeysiiye xagga inay luqadu ay qiyaas ku sugnaanayso ujeedadu waxa weeyaanuun dadkii carbeed ee luqadan u ehelka ahaa macne macaanida ka mid oonay magacan iyagu siin inagu magac miyaan siin karnaa oon ku magacaabi karnaa inagoo macno kale oo lafdi ama magac lahaayo magac siiyeen laakiin kana ay wax ka dhexeeyaan waxay wadaagsanayaan jiraan uga qiyaas qaadanayna mithaalku inoo laba yimina waxaaba weeyaan zinada oo kale waa kulankii bal haweeney uu ruuxu aanu dee u banaanayn u tegayuu laba kulmayay bay zina ahayd haddii arrintu ay liwaad noqoto dee magacan liwaadna waa jiro waa magac gaareed inagoo leh meeshii macna ka wada dhexeeyo oo dee jimaac baa meeshii ku wada sugan ama ilaaj xashafo oo meel la geliyo ayaa kuba sugan miyaan magacii zinadu ay lahayd lafdigaa naftiisa liwaadkana waa zina odhanayna dee waxyaalana way kaba ratimayaan axkaamtii zina meesha ay timaado taasi waa mid khamradu bal siday marka hore ku tacriifiyaan aan eegno haddaan eegno nusuustii aynaan eegin ba halkan macnaha ka ballaadhinaysay waxay yidhaahaan waa casiirka cinabka ujeedadu luqadii carbeed ee hore haddaan eegno cinabkan wixii laga maroojiyee marka dambe la khamiiriye caqliga sidaa ku bedelaa khamro lagu magacaaba taasi waa mid dee intaa uu shidadan mudribada ee sakhraamida keenaysa leeyahayna magacan buu leeyahay haddii aanay shidadaasi jirin magaca ma laha ama marka hore ha noqoto in weli takhamurkani gaadhin ama haddii taasi ay suushoy si uun kuba suusho haba noqoto haddaba wuxuu leeyahay magacii khamradu wuxuu ku koobnaa casiirka cinabe waxyaalaha kale ee iyaguna wax sakhraaminaya asalkooda horena aanu casiir cinab ahayn magacyo kale ha lahaadeen masri ha la yidhaaho nabiid ha la yidhaaho batci haba la yidhaaho waxyaalihii kale dee iyadna waqtiyada laba isticmaali jireen waxyaalo kala duwan ay kaba samaysan jireen magacii khamra ay lahayd inagoo leh dee kana waa lagu sakhraamaya kana waa lagu sakhraamayaa magacii khamra miyaan ku idlaaqaynaa arrintuna ay tahay qiyaas aan dee waatan casirkii cinabkuba kol hadduu sakhrad keenayo khamro la yidhi kana sakhradii buu keenaya ama waa lagu sakhraamayaa khamro aan odhnahan oo ujeedadu lafdigan magacan ah khamro in nabiidkii laba yidha ama wixii kale laba midka ahaa qiyaas ahaan aan casirkii cinabka uga qiyaas qaadanay jaamican ka dhexeeya daraaddeed si dee qiyaaskii axkaamta sharcigaa gelayay taa aan kuba idlaaqno bal taasna waxa weeye waa tan uu imika inoo sheegayo walow aan leenahay xagga wax kastoo caqli bedelaba in khamro lagu magacaabayo axaadiis ayay inooguba sugnaato kollay macnuhu intaa waa ka waasacsan yahay bal luqadoodan aan raacniyo umuurahan ay baxsiyaan marka wuxu uhi waqad ikhtalafa asxaabuna fiihi dee kollay hadduu asxaabtii shaaficiye sheegay qolooyin kalena iyagunao labada qowl lalihi way jiraane xagga marka la eego inay luqadu qiyaas ku sugnaanayso oo shay loo magac bixinayo iyadoo waxaan loogu magac bixinayaa carab aan laga maqal naqlintaa hore curfi ama shareeco kaba timina aanay jirin ee ay tahay wax kale oo ay wax ka dhexeeyeen ama waxay ku kulmayeen macno ka dhexeeyaa jiray sidan imika taa aan sheegna xaggan shidadan mudribada ah ee ku sugan khamradii kan kalena kuba sugan miyaan dee taas inaan la magac ahaan ugu sugno fa minhum man qaala waxa isaga iyagii kaba mida ku yidhi yajuusu waxaa bannaan ihbaatu lasmaai asmaadii in la sugo iyo waluqaati luqooyinkii bilqiyaasi qiyaas lagu sugaa way bannaan tahay wa huwa qowlu abilcabaasi wa abi caliy bni abi abi hurayrata qolooyinkaas ama labadaa imaam qowlkood weeye qolooyin kalena wayla leeyihin kollay nimankan kitaabka inoo soo taxqiijiyay waxaa kaba mida umuurahay aada ugu cinaayoodaan yaanay dheerayninbe magacyada kitaabka inoogu imanaysa inay tarjamadoodao kooban inoo sheegaan labaduna xagga hoose waa kuwa ku tarjameeyey oo ninkaa horena waa ninka ku shuhuroobay ama aada ugu shuhuroobay ibnu suraj loo yaqaanay weeye abulcabaasna dee waa lagu yaqaanay walow dee rag kaleba inaa inaa ibnulqaas iyo rag kaleba kunyada ay la wadaagsadeen laakiin nisbadan ibnu suraj taas buu aada ugu shuuroobay albasiloshabna way odhanayeen wuxuu ka cabiray faqiihu shaaficiyati fii casri ilaa afar boqol oo kitaab waa lahaa barhkoodna waa ka halkaa kaba magacaabay waana nin raggii madhabta shaafici qayb weyn ka qaatay faafinteeda ahaa khaasatan baqdaad ee shiiraasna qaadaha kaba ahaado in badanoo rag waaweyn oo culimayna isaga ay asxaabtiisiiyo xertiisii ahaayeen oo isaga ay dee bal mathalan marka la eego kollay intishaarka qayb weyn baqdaad iyo keyrkeedba ayuu ahaa waqtigu dhintayna waa kaa inoo sheegay saddex boqol iyo lixdii kollay taas buu inoo sheegay waana imaam macruuf oo kollay siyar aclaam nubala iyo keyrkiiba tarjamo weyn kuba leh ama tarjamo kuba leh ama ibn abi hurayra waa nin ka yar dambeeyey isaga dee hagaag ha u soo gaadho xasan ibn lxusein baa la yidhaah isaguna imaamatu shaaficiya fi lciraaq ayaaba isaga dee ama sheekha shaaficiyati fi lciraaq buu waqtigiisii ahaa waqtigu dhintayna waa kan inoo sheegaya baqdaad buu kuba dhintay isaguna waa qolooyinkii reer ciraaquna saddex boqol iyo shan iyo afartankii bal qolooyinkaasi waxay leeyihiin ha oo magacaan luq carab aynaan ka maqal inaguna waan la iman karnaa inagoo qiyaas waxaan adeegsanaynaa in ugu magac bixinaa waxaan ay tahay marka macno kale oo carabi magac ay u bixisay oo laakiin ay kan wax ku kulmayeen uu jiro wa minhum man qaala waxaa culimada kaba mida ku yidhi ama asxaabtii laa yajuuzu dalika maye luqada qiyaas laguma sugo waa wixii lasoo naqliyey uun qiyaas iyadu ma gasho xagga luqadii laguma sugayo oo yidhi laa yajuuzu dalika walawalu asaxu ka hore ayaa sixo badan malin yar haddaan halkan ku joogsado kollay luqadii dee waxyaalay kulansatay halkan waxaa horta loo jeedaa waa waxyaalaha macaanida kulliga ama asmaada ajnaastaasa khamre iyo wax lamid ah ee wax macno ah oy kulansatay oo macnahaas marka uu jirana magacan wuxuu yeelanayo haddii macnahaasi aanu jirinna magacii uu ka suulayaa taas baa ah tan ay uga wadaan qiyaas baa luqadii gelaya oo mithaal ahaan khamradoo kale inta hore ee dee markan cinabkaoo kale bal casiirkiisa haddii lagu koobo laga soo tuujiyo weli aanay ku iman inuu aada u khamiiray oo markaa xaddii lagu sakhraanayay gaadhay magaca khamrada lama yidhaha casiir cinabu unbaa la odhanaya waa casiir unbaa la odhanaya marka shiddadan mudribadii ay ku timaadee wax sakhraaminaysaabaa khamro la odhan laakiin haddii wuxuun intay taa iskaba bedelaan uu wixii khamradii ay khal isu bedesho oo shidadii mudribadahayd ay ka suusho taasna eeg markiina magacii khamradu waa ka hadhay oo khal baa la odhanaya marka waxaan aragnaa waxaan keenaya inuu ruuxii cabay uu ku sakhraamo ayaa magacan khamro wadata ee inta aan taa la gaadhin ee uu sharaab caadiya yahayna magacii ma wato haddii taasi ay suusho uu khal noqdona magac kaluu yeelanaya haddaba waa waxyaalaha caynkaasa ee macna magacani ku xidhanyu kunlo dee uu ma haddii la helana magacii uu imanayo haddii la waayana magacii meesha kaba tegaya ah ayay leeyihiin wixii kale macnaha ay kulan ku kulmeen waxaan ay wadaagsanayaan miyaan magaciisii siinaa inagoo uga qiyaas qaadanana carabi hadday ha khamro ku magacawday dee wixii khamro ay ugu magacawday waa waxa magaca isbedbedelaye kanna waan ka helaynaa wax kastoo lagu sakraamoba wixii kaa hore khamro loogaan kaba helaynaa haddaba inagoo uga qiyaas qaadanayna taa macnahan udhaxeeye ay jaamicana eegayna aan uga qiyaas qaadano kana aan khamro ku magacawno nabiidkii isaguna lagu sakraamayay ee timir iyo waxaa laga sameeyey khamraan odhanaynaa malab iyo waxa wixii laga sameeyey yaman iyo beriya lagu yaqaanay waqtigii rasuulka ee bidxi la odhan jiray isaguna kol haddii lagu sakhraamaya khamraa la odhan wixii dajadii iyo ama hadhuur iyo arabiki iyo waxyaala ama heediya lagaba sameeyey masrigii oo kale masri la odhanayay iyadana kol haddii lagu sakhraamaya khamraan odhanaynaa marka waxa weeye casir cinabun arrin kuma koobna waan uga qiyaas qaadanay haddaba markaa taas sida dee axaadiida kuba timi oo ah khamro in la yidhaaho waxa la wixii caqli dooriyaaba waa khamro waa taasi madallo guud oo inoo wada aynaan qiyaasba u baahnin weeye taa marka aanay eegin weeye ku kaaftoomaanun inay khamradu tahay casiir alcinab baltaa wooye laakiin wixii aan umuuraha ahayn masalan magacyadeenoo kale kasoo qaada calaamta kan cumar baa la yidhaha kan cali baa la yidhaha ciddii u magaca bixisayna dee daabid gaaro ay raacday may jirina waa magac ay dooratay oo kale taasoo kale qiyaas ma gelayso oo imika lama odhanayo hebel cumar baa la yidhaha waana insaan insaan kastaba cumar baa weeye markaas oo kale ama sifaatkan iyaduna san dee cilmiga oo kale iyo fulaan caalim oo kale taas oo kale iyaduna wax qiyaas imika halkan gelaya ma aha oo kollay tay ujeedaan maaho masalan waa iyadoo nidhaahno imika fulaan waa caalim dee markaa waana nin kol hadduu dee uu sifadan yeeshuu ninna yahay nin kastaaba caalim baan odhanayna iyadoo taasna wax dee qiyaasa waayo dee waa macno meel keliya ku xidhan xagga magac bixintuna waa ikhtiyaar ama tasmiyadu waa ikhtiyaar dee daabid aan lahayn kuwaasi qiyaas maaha laakiin waa tan aan sheegayno waxaan macno ka dhexeeyo macno kulminayaa jira in laysaga qiyaas qaato liwaadka oo kale iyo zinadii ha wax ka dhexeeyaa jira khamradiiyo wixii kale caqliga sakhraaminaya macno jaamicaa jira waa umuuraha caynkaasa lafti waqti la yaqaanay ee luqadii lagu yaqaanay wixii macnihii yeeshay inaan magacii kuba magacowno taas buu ujeedaa marka wuxu uhi wal awalu asaxu ka hore ayaa sixo badan oo ujeedadu qiyaasina meesha liana alcaraba carabi samad way magacowday maakii kaana fii zamaniha waqtigeeda wixii ku sugnaa ee min alacyaani acyaantii ahayd biasmaa'in asmaa bay ku magacowday bal maalan xayawaanadii agtooda macruuf ku ah iyo ashyaadii agtooda macruuf ku ah iyagoon umuur guud eegin jinsiga aan eegin ayay kan u magac bixiyeen oo waxaana magacaas magac bay siiyeen manqaraduu carabi way dhammaatay raggii magacaa bixiyey aw inqarado tilka alacyaana ama kuwii magacan ay ku magacaabeen ee shaygii magacan lahaa isna waaba meeshiibu kaba baxay wa ajmaca annaasu dadka waxay ku ijmaaceen calaa tasmiyati amhaaliha waa acyaartaa markii hore magacyadan lahayd ee carabi ubabixisay wixii la midka ahaa na waxay ku ijmaaceen dadku bitilka alasmaai asmaadii markii hore carabi bixisay un in lagu magacaabo fadalla taasi waxay daliil u tahay calaa anahum waa dadku waa naas qad qaasuha inay tasmiyadan ay waxyaalihii hore ee carabi magacna ay u bixisay amhaashii ay iyaguna u ku bixiyeen magacii magaca lamida taas ay uga qiyaas qaateen cala alacyaan ilatii samahu acyaantii ay kuwa magacaabeen adugu bal waxa weeyaan un dee waatan waxyaalo badan oo cusub oon markii hore jirin baa jira waa loo baahanaya hadday sanca timaadiyi hadday far wax kala yimaadaanba in magaca loo bixiyo oo dee waa baab qiyaasun weeye haddii la idhaaho qiyaas luqadu ma gelayso magacyadu intii horubay ahaanayaan wax alla wixii dambee yimi ee soo kordhay oo kale looma heleen dee magac looma heleen arrinta kale uu imika halkan tilmaamayna isagu wuxuu kaba dhigaya hadalkiisa waa siuu dee sharaxiisa kusii yar dheereeyey hadalka kuna dheereeyey masalan haddii ay libaax yidhaaheen iyo hadday awr yidhaaheen iyo hadday magac kaleba yidhaaheen acyaan macruuf agtooda ku ahayd ayay magacan siiyeen jinsi ahaanna umay eegayne xayawaankan gaarka ayay magacan ku magacaabeen markii xayawaankaasi waa meeshiibuu ka baxo kiima jiro iyagii way kaba tegeen xayawaano kale oo dee amhaashoodiia ayuunbaa magacii dadka dambana ay kuba magacaabeen marka wuxuu leeyahy taasi waa baab qiyaaso inay cayntii neefkii maaha magacan lahaaye walow dee taa la odhan karo jinsi ahaan bay magacan u bixinayeen jinsigiisii oo dhan unba magaci usii socda waa tasmiyadoodii un la odhan karo laakiin waa siuu sharaxiisa ku yar dheereeyo waa baab qiyaas buu leeyahay adigu calaa kulli xaal luqada kulli qiyaas waa gelayaayo dee waxaaba qiyaas u baahanaysa waxyaalahan badan ee soo kordhaya qiyaas uma baahanaya taas baa keentay xataa majaamicdan imika luqawiga ah ee jira ama majaamicdan luqadee jiraaba inay alfaado badan oo dee imika yimi iyagoo eegayana wasankii dee carab awsaantii de hadaladoodu kay kaba iman jireen ama bab khilaafsanba masalan asmaadan aalaadka oo dhami dee dawaabid gaar ay lahayd mifcaliya mifcaliya mifcalay kuba iman jireen imikana waxaan aragnaa inay kaba badan tahayba dee san imika facaal oo kale sa samaaca thallaaja iyo alfaadaha kale lagu magacaabaya oona wax majaamicdani ay sugeen oo de waana qiyaas ahaan waxay kuba sugeen baan leeyahay waxa weeye uun luqadii meelaha qaarkood qiyaas waa lagu sugi karaa marka macnuhu waxa weeye lafdigani magacan ama macnahan inuu lafdigan leeyiyo magacbixinta lafdi magacbixintii qiyaas waan ka faa'iidaysanaynaa baabulkalaami kalaamka baabkiisii weeye fi lmri wanahyi bal imika muqadimaadkii kollay iyo umuuro iyo mabaaxis ku tacalluqsanayd luqada halkaasaan kaga baxno imika kollay waxay noo yar bilaami doona umuurihii dee usul fiqiga dhabta ahaa ee inta badanna dee taas waxaana inoo soo horeyn doonaa amarkii iyo nahyigii ama alfaada iyo dalaalaadkeed baa inoo soo horeyn doonaa marka wuxu uhi baabulkalaami kalaamka baabkiisii weeye fi lamri wanahyi amarkii iyo nahyigii hadalkii lagaba hadlayay iyo walqowli qowlkii wbab lqowli fi bayaani alamri wasiqati waa dee labadaasba ha kulansada kalan guud ahaan baabkan guud eh waxaa inoo soo horeynaya amarka iyo siiqada amar leeyahay iclam waxaad ogaataa ana alamra amarku waa tacriifkiisii qowlun qowl inuu yahay oo waxa weeye amarku waa qowl yastadci dalbaya keenaya macnaya yastadci uu ku dalbayo alaamiru kii isagu wax amrayay bihi qowlka uu ku dalbayo alficla wax la sameeyo ama qowl lagu hadlo ee maha ina ficlone mima shaksina uu kaba dalbayo huwa ka waa isagu waa kan wax laga dalbayaa duunahu duuna alaamiri kan aamirkae wax ka dalbaye doonaya waxaan inuu iijaadiyu sameeyo ka hooseeya oo rutba ahaan ama dee isagu isagu isle iyo dee halkan isticlo ahaantay kaba cabiraan taasba weeye oo imika waa tacriifkii buu inoo sheegay wuxuu leeyahy horta waa qowl oo meesha qowlkii maxaa ku baxaya ficilkii iyo ishaaradii iyo waxyaalaha caynkaasa ee macno amar habay de leeyihiinna amar laguma magacaabayo yastadci laamiru bihina istidcahana wixii dee bal matalan tamanigii iyo tarajigii iyo khabarkii iyo waxyaalaha caynkaasi dee iyaga istidca iyo dalab kuma sugno kullay meeshaay kaba baxayaan ficilka waxaan leenahay ficilun maahay qowl hadduu ka dalbayuu leeyahy qul kada oo kale waa amarkii uun cidda isaga bilmatalan duunkii ana waxa bilmatalan uu isaga inoo saari sheegi doono oo haddii labadan ruux kan isagu wax dalbaya kan uu ka dalbaya ay siman yihiin oo kale waa kuwa iltimaas bay kaba cabiraan san hore soo marnay haddii cidda wax laga dalbaya ay kaba sarrayso ciddii dalbaysayna dalabka caynkaasi mas'alo iyo ragbo iyo duca ayay noqon ee ma noqonayso amar lama odhanayo bal markaa tacriifkii amarku kaa weeya wa min asxaabina qoleenka hoosena bal raqamka ay qabteen wuxuu leeyahay un waasay dee barhkood doortaan miman huwa duunahudaas inaan waxba la shardiyin alculuwu fi laamir aan laba shardiyin taas bay barhkood doortaan weliba wuxuu ka dhigayaa intooda badan inay tahay laakiin dee kollay in badan oo qowlkan iyaguba qabta ayaa jirte xagga hoose idinkaa iga dano qolooyinkani bal hadalka yar ay ku qabteen taasoo ujeedadna waa intaasun inaanu qowlkani qowlkii loo badnaa ahayn laakiin horan dee taa ugu soo aragnay kutubtii hore usulka wa min asxaabina asxaabteenna waxaa kaba mida man zaada fi ay fi xaddi lmri weeye amarka xaddiisa mid ku siyaadiyey calaa sabiili lwujuubi waajibnimo sabiilkeed oo maxay noqon qowlun yastadci laamiru bihi alficla miman huwa duunahu calaa sabiili lwujuubi oo amarkaa dee asalkiisu yahay inuu wujuub keeno waa waajibin ama wujuub dariiqiina ugaba dalbo oo markaa wixii baxaya dee sunnii iyo umuurihii kale ayaa bixi barhkood baa taa kuba ziyaadiyey kollay ziyaadada bacdigaasna waxaa keenay hadal uu inooba keeni doono manduubkan iyo kan sunnuhu ma'muur ma yahay mise maaha haddii la yidhaho sunnuhuna waa ma'muurun bihi dee uma baahnin ziyaadadana calaa sabiili lwujuub haddii laakiin la yidhaho sunnuhu ama manduubku maaha ma'muur wax lays amray maaha la yidhaaho markaas baynu u baahanaynaa ziyaadadana calaa sabiili lwujuub waa arrinku taasu ku binaysayn ziyaadadani waa manduubkun ama sunuun muxuu yahay ma ma'muuru bihi ba wax laysfaray ma yahay mise laysma farin dee xadiidkii lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaakna kollay qolooyin kale ma'muuru bihi maha waa adiladood waana waxa inoo dambeeya haddii la yidhaho waa ma'muuru bihi iyada markaas waxaan uma baahanayno inaan dayno calaa sabiili wujuube cibaaradu saas waasacay noo ahaanoo ama markaa waxaan waajiba ahaade layska doonayaa in la fuliyo ama sunno ha noqdee dee amar baan ku wada magacaabaynaa laakiin haddii la idhaaho manduubku ma aha ma'muuru bihi ma aha iyada markaa ziyaadadan in lagula yimaado oo la yidhaho calaa sabiili lwujuub si nafyigu meesha ugaba baxo oo halkaasi ixtiraas ay u noqoto ayaa loo baahanaya arrinku kaa wey markaa sheekhu wuxu ui raximah llahu tacaala faama alafcaalu afcaashii allatii afcaashaasoo laysat biqowlin afcaasha aan qowl iyadu ahayn hadal ahayn fa inahaa tusamaa amran amar waa lagu magacaabayaa calaa sabiili lmajaazi waa majaaz sabiilkii maha xaqiiqo amar xaqiiqiya maahe waa majaaz ahaanun wa min asxaabina man qaala asxaabteenna waxaa ka mida cid tidhi laysa bimajaazin majaaz maaha bal halkan malaa shalayna waan soo yar aragnay in qolada sharaxa markaan eegna raqamka saddexaad waxay qabteen ama taxqiiqan uga jeeda afcaashan ayaa waxay inoogu fasireen waa tii aynu lahayn shalayto waa alficlu ama ashanu walxaal sida wama amru fircawna birashiid oo kale waa allatii laysat biqowlin waa afcaasha aan qowl ahayn waxaa mithaalkeeda kaba mida ilaahay qowlkiisii walilaahi alamru min qablu wamin bacdu iyo qowlkiisii walaa tanaasactum fi lmri iyo qowlkiisii waqudiya almr oo intuba macna shani iyo ficil iyo xaal bay noqonayaan bal markaa meesha haddaan in yar ku joogsado malaa shalayna waan soo aragnay dee kollay intii aan karayana shalay ujeedada waan caddeeyaan filayaae waxa weeyaanuun xuruuftan eeg hamzada iyo miimta iyo ra'da lihi laba siyooda laba isticmaal bay luqadii carbeed u yimaadeen midi waa kan aan haynay asalkoo waa qowlkan uu cidi ay ku dalbayso aamirkii wax lala yimaado cid kale kagaba dalbayo taasi waa mida ujeedadu waa siiqadan dalabigee ifcal kada ama ifcalu kada leh taasi waa mid waxaa kaloo xuruuftani ama miimka hamsada iyo miimka iyo ra'dali ay luqada carbeed u yimaadaan bimacna alficli washani walxaal waana tan aayaadkan uu inoo soo qaaday iyo kuwo kalaba macnaha ay ku yimaadeen haddaan idhaaho amru fulanin mustaqiimun arrinka fulaan waa toosan yahay maha amarkiisii qawliga ahaa ee waxawey waa xaalkiisa iyo umuurihiisu way iska fiican yihiin oo waxaan odhan karaa halkaa bedelkeed umuuruhu mustaqiima umuurtiisu way toosan tahay marka labadaas siyood waxyaalaha luqa ahaan ama lafti ahaan ku kala farqinayna maxaa ka mid a amarku markuu kan qowlka a yahay waxaa lagu jamciyaa awaamir markuu amarku kan ficilka iyo shaniga iyo xaalka yahayna waxaa lagu jamciyaa umuur baa lagu jamciyaa horta taasay kala yihin oo waxaad arkaysaa dee kutubtaa ku arkaysaa amba iyadoo intay kelimadu timi ay leeyihin waaxid alawaamir waxa ujeedadu halkan ay tahay waa kii awaamir mufradkeeda ahaa ama la leeyahay waaxid alumuur waa kii alumuur mufradkeeda ahaa oo labadan macnay kala yihin bal horta taasi iyadu waa mid arrinku ee meesha kaleen doonay inaan isku baraarujino halkan majaaz iyo majaaz maaha iyo shalayto aynu sooba aragnay ma keebaa xaqiiqa ah keebaa se majaazayna hadalkii unbaa inoo soo noqday markan iyada taa la leeyahay horta markan amarku bimacna alficil iyo shan iyo xaal yahay dalab meeshii kuma sugna wax dalab oo ku sugani ma jirto amarkan laynoo xadaynayo ma soo gelayaan ee waxaa ujeedaduma ay tahay marka xuruftan saddexdaan isticmaalo amr aan isticmaalo ma amarkan bimacna alqawlka iyo amarkan bimacna ficliga sida lafdigii alqurci iyo alcayn iyo albaydaya aynu soo maray ma lafdi mushtaraka oo kana xaqiiqi kuyo wadci gaara loogu isticmaalay amrigan bimacna alqawlka amarkan iyado bimacna alficl washani walxaalna wadci gaara loogu isticmaalo lafdigani mushtarak weeyo mid kastaba xaqiiquu ku yeeyo dee mid kastana halkiisa lagu fasiraya mise oo arrinku waa taasoo wuxuu markaa inoo la mid noqon doonaa iyada si albayda iyo oo kale alqar ama alqur oo kale iyo dee laba macno kala lahaa taas wey taa iyada haddii la idhaaho kana waa xaqiiqo kana waa xaqiiqa mid aan majaaz ku magacaabaynaana maba jirto arrinka kale ee meesha yaalla waxa weeye in la idhaha m midba asala oo amarkan bimacna alqowl baa xuruuftan saddexdaa asal u ah hamzada iyo miimka iyo ra-da amarkan bimacna alficli washani walxaal waa naqli dambe ama tasmiye dambe waa macno majaaz ahaan loogu isticmaalay oo isagu inay macnihiisuba waa ficil iyo shaniye maxaa lagu idlaaqay haddana lafdigii dee qowlka aynu ku naqaanay oo imaka waa iyadoo xuruuftii macnihii qowlka inta laga soo kaxeeyey ficil iyo shani lagaba dhigay marka haddii taa la yidhaaho dee macnihii asalka ahaa marka xuruufta aan maqalo waa qowlkaan ka faa'iidaysanaynaa dalabku uu ku sugan yahay marka laakiin aan ka kalena waa meesha kolba uu ku sugan yahay ee qariinadii keenaysay aan hayno ayuun baan ku fasirayna waa macno majaase kaas baa xaqiiqa ah ee shalayna waa kiina soo maray inuu lahaa kaasaa xaqiiqaa kana waa majaaz iminkana hadalkiibuu kusoo yar celinaya isagoo si kaleba uba dhigay laakiin ha u qaadanina in marka la leeyahay dee waxa weeyaan ama waa lafdi mushtaraga ama kana waa calaa sabiil majaaz amarkan bimacna alficli washaani inuu isu rogayo dalab isna wax lagu dalbayo uu dalab keenayo taas ma aha ee waa xuruuftan ayaa labadan macno ku yimi ee keebaa marka hore horeeyey keebaan odhan karnaa waa macno mar dambe loo isticmaalo majaaza mise waaba labadiiba waxaan ka dhigaynaa inuu mid kasta kana wadci gaara loogu isticmaalay sida aan qurciga markaan xayd ku fasiraynana ama xayd uu yahayna uu dee xaqiiqo uu ku yahay markuu duhriyana xaqiiqo ku yahay ama albayda baydkii digaaga kii gorayada oo baxanteedii oo kale koofiyaddan macdantee la gashado mid kastaba gaar ahaan wadci gaara baydo lagu magacaabay iyadoo midna la lahayn kanaa majaaziya mid kastaba uu meeshii leeyahay intaas bay bal noqonaysaa marka wuxuu leeyahay barkood amar haddii la yidhi oo ujeeddadu waa xuruuftan laga cabiray maaha inuu dalabkii ku sugan yahay macnihi xuruuftan aan ka cabirnay waa calى sabil majaaz in xuruuftaba laga cabiraa kaa ficilka iyo shaniga wa min asxaabina man qaala laysa bimajaaz meye waa lafdi mushtarago kana waa la yidhaa kana waa la yidhaa ee markan dee tacriifsan anu usulfiqi joogno qowlkun baan tacriifsanayna waqad nasartu dalika inaanu majaaz ahayn baan u hiiriyoon u nusreeyoon xoogeeyey fi tafsirati kitaabka tafsira waa kitaab uu leeyahay oon horeba usoo sheegnay oo usulfiqi oo kitaabkan ama kutubtiisa usulka kii ugu hordejiyey ahaa masaaisha qaarkoodna uu kaba laabmay walawalu qowlka hore ayaa asaxu waa inuu majaaz yahay marka amarku bimacna alficli yahay ee aanu xaqiiqo ahayn ayaa sixo badan waan si uu shalayna soo yidhi welibana anigu halkan sayqolooyinkani kuma fasireen iyabaan raacay sharaxiisa iyo tafsiraba dee afcaalu rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam buu halkan ku kordhiyey oo afcaashii rasuulka inuu kaba fasirayo kaba hadlayeen marka muxuu yihi liannahu law kana xaqiiqatan fi lficl haddii xuruuftani ay xaqiiqo ficilka ku tahay kamaa huwa xaqiiqatun fi lqowl siday qowlkaba xaqiiqo ugu tahay latasarafa fi lficli maadadan hamsada iyo mimta iyo ra-du marka ficil ay macnaheedu yahay ujeedadu waa ficil marka macnaheedu yahay ama xaal iyo shani waa isbedbedeli lahaa kamaa yatasarafu fi lqowl si maadadan hamsada iyo mimtiya ra-du markay bimacna alqowl tahay ay u tasarufayso fa yuqaalu waxaa la odhan lahaa amara yamuru kama yuqaalu dalika ida uriida bihi lqowl san marka qowl loo jeedo loo odhanayo amara yamuru amran huwa aamirun ma'muurun taa aan u odhanayno ayaynu marka ficil loo jeedana dee tasaruf kelimaadkaa rogrogmaya aan kaba cabiri layno laakiin marka amri unbaa la odhan wax kale ma odhanayo marna isma bedelayo allahuma marka umuur laydhaha la jamciyo mooye wax tasaruf oo kale ma laha marka waxaan isaan shalay soo marnay aan nidhi markay xaqiiya majaaz eegayaan kan isagu xooga badan ee had iyo goor isbedbedelayay ka dhigayaan inuu xoog badan yu ka asalka ayi ka xaalo uun laasimayaana inuu yahay farci uu kaa kale ka farac yahay dacfi ay tilmaamayso dee majaazkii iyo xaqiiqa ay sidaa ku kala noqonayaan bal markaa taa weeye faslun wakadalika wallahu subxana wa tacala aclam